ku dhowaad labaatan arday oo baratay shan kitaab oo naxawe iyo weliba luuqada carabiga iyo weliba xaflad qalanjabin ee lanka goboday degmada buulaburte gobolka hiiraan walibana ku qeyb galay munaasabada ulmaawadiin macalimiin waalidiin arday iyo marti sharaf kale waxaana kumid ee martadii ku qeyb galay munaasabada qalanjibinta hayti iyo ah ardayda iyo weliba maamul shabaab ku hambalyeeyeen dadaalka iyo weliba juhdiga iyo geliyeen baradowka qaybo ku mid ee kutubada diinigae muhiimadda waxa waaye qofka muslimka ah albaabkii uu ku furan lahaa cilmigiisa haddii uu lahojaabka u geliyo uu ka arabnaado waa dhibaato inteeda la eg waxa waaye dadka ilaahay subxaana wa tacaala uu maanta waxbaray qudwo iyo hoggaan inay noqdaan haddana waalidiintii ku dadaalay haddana inay daba joogaan oo layska warqabo oo cilmigaas uuna noqon halbacaad lagu lisay maxaa yeele iskaashii wax ku sii daa'imaan ama daba socod shayga haddaan asiqaayo warracaaya ounan helin dhibkiisa waxa waaye loo bixin maayo marka macallinkii iyo shiikheenna sharafta le sheekh cabdifataax iyo waalidiintiiba waa la wada dadaalay laakiin waxaan jeclaan lahaa intaan oo cilmi ah iyo kutubta intaan la ego afarta kutuboo naxwaha ardaydii dhammaysay aabbayaasha iyo hooyayaasha ayagoo markaan maasha allah aad iyo aad bogaadin iyo farxad ay uga muuqato inay safka hore iyo safka dambeba buuxaan haddana waxaad mooddaa duruufo jira awgood inay la maqan yihiin laakiin waxa waaye soomaaliya waxa waaye aabbaha iyo hooyada guriga owla ka ah ayagaana wax bedelo tarbiyada asalkaana ayaga wey de waxaana laga rabaa insha allahu tacaala ilaahay haddii uu maanta waxna baray barashadaas dhallinyarada yaryar oo alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin haddii jiilka mustaqbalka dadka yaryar ay u hagaagaan dadkaasi mustaqbalkooda waa qurux badan yahay waxa waaye waxa waaye waxaana ka muuqdo mustaqbal fiican oo wanaagsan oo horumar leh haddii laakiin dadka maanta ay ku mashquulaan waxaan macquul ahayn ama naftoodana dan u ahayn aaqaradoodana dan u ahayn mustaqbalkaasi waa hallaysan yahay walaalayaal ilaba mahad iskale marka ugu horraysa awalan wa aakhiran halkaan isku kay keenay imaatinkiinuna uu ahay xaflad qalanjibin ah oo sheekhayna weynka allaha xudarajeeyo sheekh cabdilfataax arday uu noo soo waday in badan oo tacliimta aasaasiga uu noo soo bilaabay haddana maanta ee gunaanadka halkaas ku imaanay waa xalafad aad iyo aad u qiimo badan marka wixii waana iyo waxaa iyo iyo tadkiir oo dhan insha allahu tacaala culimmadii ayaa noo soo koobtay aniga kullen waxaan ku diri lahay oo keliya in waxuu ahay ardada soo dadaashay macalwaalidiinta inay ardadii ay kor u sii qaadaan ay waxbarashadii oo kor loo sii wado oon halkaas lagu quusanin alxamdu lilaahi awalan wa aakhira ilaahay baan ku mahadinaynaa walaalayaal allah inoo oggolaaday xafladdan qiimaha badan inaan meeshaani ku qabanno waxaan meeshaani uga mahad celinayaa dadka xuduurka dhammaantood oo wakhtigooda qiimaha badan inoo soo huray kadaalika waxaan u mahad celinaynaa culimmadii meeshaani ka hadashay ee kelimaadka qiimaha badan inoo soo jeediyey oo inoo soo diyaariyey oo wakhti ku soo bixiyey jazaahum allahu khayran wakhtigooda ay inoo soo bixiyeen iyo kelimaadka qiimaha badan ay inoo soo jeediyeen ilaahay ha ka jaseeyo marka walaalayaal dadka mucallimiinta ah qof walbeetaba wax baa lagu qiimeeyaa maanta haddii la yidhaahdo qofkaani wuxuu yaqaanaa kombyuutarka sida loo sameeyo iyo sida loo hagaajiyo soo saaraya qof bani aadana oo maskaxdiisa ayadoo aysan waxba ku jirin macluumaad aysan qalbigiisa iyo maskaxdiisa aysan ku jirin waalidkiine asigana kadaalika wuu ku dadaalayaa qofkaas waxay u badan tahay oo waalidka dadaalkiisa waxaa weeye inuu horta canugii ka warqabo inuu duruustii maalin kasta aado waxaa ka mida dadaalka waalidka inuu ardayga dhiirogeliyo oo mar kasteeta dhiirigelin uu siiyo waxaa ka mida dadaalka waalidka inuu la socdo duruustan uu qaadanayo horta canugaana ma akhriyaa maalintuu kitaabka soo qaato cashirka soo qaato ma isla markaasuu kitaabkii haddana soo qaadaa mase kitaabkii waa ku celiyaaho wakhtiibuu ku bixiyaaho wuu ku dadaalaa waalidiinta qaarkood waa sidaa dhinac walbaba canug way uga dadaalayaan markaasa waxaad arkaysaa canuga maanta markaa cashir siiso berritoola cashirkii waa u diyaar si fiican buu uga baxayaa su'aalaha la weydiiyo buu ka jawaabayaa hadday fasilaad tahay si fiican buu u fasirayaa haddii kitaabkaas uu dhammeeyo waxaad dareemaysaa inuu kitaabkaani maanta haddii la yidhaahdo bilow oo mudaris ka noqo inuu bilaabi karo